gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaala ayaa ka qayb galay munaasabad looga hadlaya doorka haweenka iyo dhallinyarada ee ka hortaga dagaal beeleedyada xoojinta difaaca qarannimada soomaaliya ujeedka munaasabadda ayaa ah sidii loo xoojin lahaa doorka haweenka iyo joojinta dagaal beeleedyada soo laalaabtay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaala ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dagaalada ku dhex maraan dalka in ay si sharuudlaana u joojiyaan meeshaan waxaa noogu qoran waxyaabo fara badan oo hooyo u hiili qaranka hooyooyinkii waa hiiliyeen waa dadaaleen wakhtigooday bixiyeen jeebkooday wax ka bixiyeen wakhti kastay soo taagan yihiin marka waxaan rabnaa intaas in lamida dhallinyaradu ayguna inay qaataan doorkooda waxaa soo haray qabyaaladda wax la yidhaahdo ee maantana saamaysay shalanana saamaysay ayaa maarag soo hartay xilligii maaragtay nimankii waxaa loo bedelay isticmaalkii markii saddex iyo tobankii dhallinyarada soomaaliyeed intay u istaageen laga guulaystay isticmaalkaama tegina wuxuu bedesha wejigii waxa la yidhaahda xukun oo qaybi ayuu nagu dhex wadaa weli marka bahasha qabyaado aan ka foojignaano rasuulkayna calayhi salaatu wasalaamna waa nooga digay waxau ra dacuuha fa innahaa mumtinna ka fogaaduura waa caarwalwaalkay lami towruuray geedka xaarwalwaalka ah ayuu ku nisbeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda qabiil waa layahay waa la yaqaanaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilowna ilaahay waxaan ka yeelna shacab iyo qabaa'il litacaarafuna isku aqoonsadaan laakiin maalmahan maxaa batay in gobolladii ay ka bilaabatay qabyaalada laysu dilaayo oo qabiilada isdilaayaan magaaladii muqdisho caasimadee waxaa ka bilaabatay in hoteeladii maalin kasta la fadhiyo idoo qabyaalad laga hadlaayo war qabyaalad waa dugna waana macnay qabyaalada laga haro wax macnahay noo samaynaysa ma lah aayadda qur-aanka wuxuu uri ilaahay wa adiicu llaha alla adeeca wa rasuula rasuulkiisana adeeca walaa tanaasacu hadoodina haddaad doontaan maxaa dhacayo fa tabshalu waad fashilmaysaan wa tadaba rixukum awoodiinana waa kala tegaysaa waxaan rabnaa soomaali mid ah soomaali isku duuban soomaali gacmaha is haysato soomaali cadowgeeda cadadka ka taqaano intaas ayaan rabnaa waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan hoteelada u sheega maanta hortiina uga sheegno ee magaalada muqdisho ka yaallo ku yaallo kulamada qabyaaladaysan ee hoteeladooda lagu qabanaayo waxaan rabnaa inay joojiyaan ayaan rabnaa oo aan hoteelada lagu qabanin shirarka qabyaaladaysan ee laysugu jajawaabayo in la joojiyaan rabnaa waxaan kaloo rabnaa bal gabdho soomaaliyeed iyo dhallinyaro soomaaliyeed ee isku duuban ee isku xiran ee hadday meel qalad uga jeedaan ya iska dhigi kara inaan dadka in laga dhex helaan rabaa magaalada muqdisho oo isku xiran munaasabadda oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa door muhiima ka qaadan doonta doorka haweenka iyo dhallinyarada ee ka hortagga dagaal beeleedyada xoojinta difaaca qarannimada soomaaliyeed taasoo loo dhan yahay